sanja bir mar kale soo dhawow marka ugu horeysa hambalyo xalay doorashooyinkii isreebreebka ahaa ee ka dhacay colombos ohio dadkii kusoo baxaad ka mid ahayd marka bal sharaxaad guud naga sii xisbigaad u tartamaysay iyo guushaad gaartay iyo sidaad u aragtid waa mahadsantahay caas ramadaan kariim waxaan horta u hambalayaa dadkii soomaalida oo nala soo halgamay iyo dadka kale oo yani bulshooyinka guud borsada sanadkan ka dhacay ohaayo waxaa tii ugu badneed dad soomaali ay soo galaan lix xildhibaan ayay ahaayeen iyo laba oo guddiga sare oo central committeega lixda xildhibaan waxay ahaayeen laba kursiga ku fadhida oo re-election ama kusoo noqosho rabay iyo afar kaloo cusub marka waxay kusoo dhammaatay labadii xildhibaan kursiga ku fadhiya booskooda hale inay heleen iyo anigoo ka socda xisbiga jamhuuriga labadii hore waxay ahaa xisbiga republicaanka oo markii ugu horeysay soomaaliya oo jamhuuriga muslin ah ay maanta soo baxaan reerreebka koowaad ohaayo marka sidee u aragtaa guushaasi adigoo ka tartamayey xisbiga jamhuuriga dabcan gobolkaasna awood badan ku leh in xalay isreebreebka aad kusoo baxdeed
wallaahi guul aada u fiican ay ahayd soomaalidana waxay muujinaysaa codkooda maanta in lagu xisaabtamo oo xisbigan maanta republicaanka soomaali badan maanta ay registered yihiin oo tirada ugu badan maanta dadka ajaanibta especially westside-ka degan muslimiinta isugu jira west african east african dadkii bariga dhexe bosnia muslimiin ah marka waxay noqday awood lagu xisaabtamo oo lasoo raadsado waxaana usababa guushii tan ka horreysay uu helay farxaan jiite oo ilaa iyo lixdan kun oo cod helay marka waxay noqday awood lagu xisaabtamo codbixinta soomaalida marka adiga xaggee ka tartamaysay kursigee u tartamaysay anigu waxaan ka tartamay xildhibaan aqalka hoose degmada lixaad aqalka hoose xildhibaan oo district six oo waxaana ku tartamayay xisbiga jamhuuriga gudihiisa ah yaa kula tartamaya marka adiga oo aad ka heshay kursi codadkani aniga markaan isoo aan kasoo iska soo sharxay isku jamhuuriga qof kale issoo sharx male an abosit iyo waxa la dhaho qofna ilama tartameyn waxaan sugayay qof kasoo baxa xisbiga kale dimuqraati lix qof ay ku tartamayeen gabar baa kasoo baxday gabadhaasna stiil kun cawd ayaan ka horeeyaa marka aniga gabadhaas waxaa aadaynaa general electionka ama final electionka oo dhacay november oo ku aadan doorashada madaxweynaha marka adiga inaad usoo baxdo degmada lixaad inaad usoo baxdo cid kugula tartantay oo jamhuuriga ka mida ma jirta ilaa hadda ma jiro marka aniga waa keligeeda soo sharxa qofna isma soo sharxin automatically endorsementa la isiiyey oo xisbiga ay daba taagnaa guusha ahlin aad bay u farxayaan maarata number aada u fiican ayaan ka helay maxaa ugu wacnaa marka in aysan qof kale iska soo sharaxin degmadaasi oo keligaa aad noqotid qofka raba kursigaasi degmadaas dimuqraatiya oo badnaa marka number aasaa u badnayno toddoba number oo kale boqolkiiba ay heli jireen marka qof kasta wuxuu ku dhahay degmadaas waxaa iskale dimuqraatiga rajadooda maarata waa adag tahay marka aniga waa ku adkaystay iyadoo dimuqraati ay tahay ayaa maanta waxaan taagnahay finalka qofka dimuqraatiga usoo baxira kun cod aan ka horeeya maxaa marka adiga dhiir dhiiranaantaas ku siiyey ama kugu dhiiriyey meel dadkii kale ay ka baqeen ama ka gaabsadeen in adiga aada isu soo taagto oo sidaasi aad hadda ugu diyaar garoobayso doorashada weyn ee november dhacaysa waxaan kalkuloodgareyey tirakoobka la sameeyey waxaa wuxuu ahaa laba kun iyo labadii marka labadii kun labadii waxaa ka dambeeyey wave ama guuritaan badan oo dad immigrant soomaalida iyo ajaanib badan soo degay maarata westside columbus oo inagu dhiirigeliyay oo dhammaantood u codeeyay xisbiga jamhuuriga arrimo la xiriira jinsiga iyo shuruuciyo badan oo soo baxay baryahan dad badan oo soomaaliya xisbiga jamhuuriga kusoo baxay taasoo dhiirigelinkooda ahayd talabaad waxay ahayd codka jamhuuriga sanadkan waa sida hadda muuqato aada ugu horeeya dimuqraatiga taasna dhiirigelin kale ahayd iyo annagoo maarta soomaali codkeenna maanta muuqda oo dad lagu xisaabtanu yahay waana inay suurtagal noqon karto way caddeedo markaan fiiriyo dadka aan sahmiyey aan tirakoob sameeyey soomaalida iska dhaafay ajaanibta kale muslimiinta kale aan la hadlay waxayna noqotay wax macquul oo ajiiba la gaari karo taa xisbiga naftirkiisa maysan filayn numberka ina keena maanta kun cod inaan ka horeeyo qofkii dimuqraatiga ahaa oo degmada maarta majoritiga lahaan jira kursigaas yaa hadda ku fadhiya qofna kuma fadhiyo sideed sano qofkii ku fadhiyey uu ka tegay ohio waxay ogashahay qofka inuu tartamo laba maroo min afar sano marka afar iyo afar sideedii sano ugu dhamaysto kursigu waa bannaan yahay dhinaca xisbiga dimuqraadiga marka yaad ku tartami doontaan bisha november
gabar acdaan oo iyadana siyaasadda ku cusub oo maarata qof dhalinyara oo siyaasadda hore aan soo gelin oo cabsi badan ma jirto oo experience iyo wax aan maarata aan nadaamin oo sadunjir oo siyaasadda ku cusub ayaa la tartamaysa hadda oo ayaga xisbigeeda ay ka soo baxdaba aan waxaan ka horeeya kun cod rajadan aaday u fiican tahay inaan ka guulaysan doono siyaasadda nin ku jiray maraykanka maad ahayn waxaad tahay nin weriye ah v o e da qudheeda muddo dheer la shaqaynayay maxaa u dooratay inaad dhinacaas u leexato caasha siyaasadda markii guud ahaan loo fiiriyo waxaa la dhahaa public service adeeg bulshowa marka aniga waxaan ka soo shaqeeyay non profit organizationka u-n-ka inta soomaaliya joogo unicef u n d p u s a d o e adaa qabato waa adeeg bulsho iyo problem la xaliyo siyaasadda asalkeeda waa adeeg bulsho ama public service mana waxay salka ku haysaa shaqooyinka aan soo qabtay non profitka waa u dhigantaa siyaasadda maxaa yeele waxaa ka bulshada dhexgelaysaa problem baa xalinaysaa yani dad baa kaalmeynaysaa dadkaa la shiraysaa negotiationaa samaynaysaa marka adeeg bulsho waa siyaasad sideedaba adeeg bulshona kama fogo shaqooyinka ay qabtaan dadka non profit ka shaqeeya ama dadka samafalka